dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa ku yaala saldhigyo milatari oo ay leeyihiin dalalka maraykanka faransiiska jabaan iyo mid ay ka howlgalaan ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda ee midooda yurub dhinaca kalena jabuuti ayaa dedejinaysa qorshe doonayso in ay isdhexgal dhaqaale lala sameeyo wadamada gobolka gaar ahaan etoobiya iyo koonfurta suudan aqalka dhaqanka ee chatham house ee magaalada london ayaa daha ka qaaday shalay warbixin uu ka qoray qorshaha dalkaasi jabuuti david stein oo culunta siyaasadda ka dhiga kuliyadda birbek ee jaamacadda london oo qoray warbixintaasi ayaa haaruun macruuf uga waramay warbixintan waxaana ugu horeyn uu yahay qorshahani isdhexgalka dhaqaalaha ee jabuuti wado ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim cuud ayaa inoo soo koobaya waraysigaasi
waxaa jira waxyaabo kala duwan oo isbiirsaday oo gebi ahaanba keenay in jabuuti ay samayso qorshahan mid waa in dib loo fuliyo loona dardargeliyo xiriirka jabuuti ay la leedahay dalka etoobiya waayo sida aad la socotay tan iyo intii dagaalku uu dhex maray dalka etoobiya kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii iyo labada kun dalka kale ee eritrea ayaa ganacsi ballaaran ee etoobiya waxa uu xooggiisa dhex maraya dalkaasi jabuuti taasoo keentay in dib loo ballaariyo dekeddii qadiimka ahayd ee hore u jirtay iyo weliba dhismaha maxadad saliideed iyo deked kale oo la furay waxaan ka hadlayaa labada kun iyo sagaalkii sidaasi darteed waxaa jira xiriir ganacsi oo ballaaran oo u dhexeeya labada dal dhinaca kale marka aad ka egtid xiriirka labageesoodka dalka etoobiya waxa uu siiyaa dalka jabuuti koronto taasoo ahmiyad weyn u leh dalkaasi jabuuti sidaasi darteedna hadda korontadu ay raqiistay labadii sannadood ee lasoo dhaafay siibatan qoysaska iyo sharikadaha jabuuti taasoo hoos u dhigtay jebisana qiimaha wax soo saarka waxaa kale oo jira qorshe ay jabuuti ku hanweyn tahay oo ah in dib u habeyn lagu sameeyo khadka tareenka marka tan waa wax kasta oo macnaheedu uu noqon karayo barnaamij ballaaran oo etoobiya ay ugu hanqaltaagayso isbeddello dhinaca kaabayaasheeda dhaqaalaha ah oon ahayn oo keliya in dib u habeyn lagu sameeyo khadka tareennada laakiin la abuuro wadeeqo isku furan ah ee waqooyiga jabuuti ilaa iyo dhulka taagga ah ee etoobiya taasoo uu qayb ka yahay mashruuc ay dowladda jabuuti xadhigga ka jartay tojora oo ku taalla waqooyiga dalkaasi jabuuti si halkaasi looga dhiso dekad cusub taasoo qarash badan uu ku bixi doono sidii laysugu xiri lahaa hannaanka khadka tareennada iyo goobtaasi waxaa hore loo sheegay in labada dal ee etoobiya iyo jabuuti uu soo dhex galay khilaaf dhinaca adeegyada dekedda ah taasi hadda ma la xalliyey
mushkilad weyn ayay ahayd oo dhacday sanadkii lasoo dhaafay kadib markii howlaha maraakiibta ee etoobiya lagu sameeyey duhabayn siibatan qaababka wax dhoofinta iyo wax soo dejinta xiisad iyo khilaaf waa jiraa mar walba laakiin waxaa jira xiriir iskaashi oo dhow oo labada dal isku tiirsanaashahooda ah waa in aad xasuusnaataa ganacsiga etoobiya badankiis waxa uu dhex qaadaa jabuuti dhammaan saliidda iyo sahayda shidaalka waxay tagaan goob halkaasi ku taalla su-aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd sidaaad ku sharaxday warbixintaada jabuuti waxay noqotay bar istaraatiijiyadeed hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo hadday noqon lahayd dhinaca la midowda gobolka laakiin dhinaca kale waxa ay warbixintaada xusaysaa in shaqola'aanta lagu qiyaasay lixdan boqolkiiba taasoo ah xaddi aad u sarreeya maxay dowladdu samaynaysaa si ay ula tacaasho arrintaasi
ololaha doorashadii ka dhacda dalkaasi jabuuti si dhab ah looguma muujin arrimaha soo wajahaya jabuuti oo ay ka mid yihiin shaqola'aanta iyo saboolnimada nin kastoo dhaqaalaha jabuuti uu fiican yahay ayna ku yaalaan saldhigyo military ayaa haddana jabuuti waxa ay haysataa fursado dhaqaale oo xadidan dhibaatooyinka jira ayaa waxaa ka mid a shaqo abuuridda oo yar iyo ku tiirsanaanta khayraad ka soo gala dibadda sida saldhigyada military iyo weliba dekedaha sidaasi darteed caqabadaha ka hor imaanaya siyaasiyiinta dhallinyarada ah iyo wasiirada la magacaabay goodhow ayaa sidii ay isugu dayi lahaayeen sidii ay u maalgelin lahaayeen si loo abuuro shaqo badan taasoo hore laysgu dayey laakiin aan si fiican loogu guulaysan
waraysigii uu haaruun macruuf la yeeshay rofesor david stayan oo culunta siyaasadda ka dhiga kuliyadda birbek ee jaamacadda london oo soo diyaariyey warbixinta aqalka dhaqanka ee chatham house waxaana waraysiga inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim caashe cuud